magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shirweyne qaran oo lagaga hadlaya amniga iyo xasilinta waddanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa furay shirkan waxaana ka qayb gelaya khubaro dhinaca amniga culima diin iyo saraakiil ka tirsan ciidamada amisom haddaba khubarada shirkaasi ka qayb gelaya waxaa ka mid ah xasan sheekh cali nuur oo ah khabiir xiriirka caalamiga ku takhasusay gaar ahaana amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda haaruun macruuf ayuu uga warramay ujeeddada shirkan
xaaladda hadda jirta shirka waxaa ka quseeya sida aad la socoto dalka soomaaliya soddonkii sano ee lasoo dhaafo wuxuu ahaa dal rabshado iyo dagaal iyo mataqaana khilaafaad siyaasadeed ay ka jiraan marka waxaa la doonayaa arrinkaasi si loo xaliyo oo khilaafaadkaas iyo dagaaladaas iyo mashaakilkaas loo xaliyo mashaakilkaas dadka soomaalidu inay isku yimaadiin oo ay ka wada hadlaan dhibaatada jirta iyo sidii looga bixi lahay
waa gartay marka shirku maxalinta arrimaha amniga dhibaatooyinka ka taaganba mise istaraatiijiya dawladdu ay ku shaqayso ayuu dejinaya
shirku waxa waaye sida maanta ay sheegeen wasiirka amniga iyo madaxweynuhu sida ay sheegeen shirkaani marka koowaad waxa weyan waa shir ah la tashi dadweyne oo haddii ay dhici jirtay horey u dhici jirta taariikhda soomaalida in madaxweynaha iyo jalanadiisa iyo golihiisa wasiiradu ay intay qol isku xiraan amniga iyo nabadgelyo sida ay rabaan ay u dhigaan sidaas in laga gudbo oo loo gudbo dadweyne inay dadweynuhu inay qayb ku yeeshaan si dalkan oo u noqdo dal dadkiisu leeyihiin oo ayna madaxdu lahayn saasaa loogu talagal waaya marka xaaladda hadda joogta markaan usoo noqonno xaaladda magaalada muqdisho waad la socotaa amnigeeda tan waddanka waad la socotaa deegaanada laga qabsanayo al-shabaab awoodda dowladda sida loo fidinayo dadku waxay rabaan wax isbedel deg dega ku sameeya xaaladda amniga duruuf iyo duruufta meelaha ay ku nool yihiin marka muxuu ka bedelayaa shirkani duruufta amniga xilligan jirta horta shirkani waxaan rabaa inaan in yar kuu saxo shirkani kuma shaqo laha ama si toosa focus uguma aha hawlgallo socdo oo dawladdu ay samaynayso iyo dagaallo socdo shaqo kuma laha iyo koox gaara shaqo kuma laha waa mid guud oo comprehensive ah comprehensive marka aan ka hadlayno waxay tahay waa dib yacni amniga oo loo dhigayo qaab ah dib u dhiska dalkoo kaleeta waayo yacni waxay tahay in uu involve uu ku ahaado arrimaha siyaasadda arrimaha mataqaana geed socodka nabadda arrimaha dib u heshiisiinta arrimaha dhaqaalaha societyga isu kelideeda isu isu dawladda dadweynaha soomaaliyeed meelaha qaarkood wuxuu geli karaa xiriirka aan la yeelanayno mujtamaca caalamka ee nala jooga kuwa diriskeenna ah kuwa naga fog marka kaas haddana wuxuu geli wuxuu geli doonaa haddana environmentiga iyo ilaalinta kheyraadka dabiiciga ay soomaaliya leedahay sida kheyraadka badda oo kale waa laga hadli doonaa of course waxaa kale tahay in laga hadlo mataqaanaa iyadana ee guud ahaan sida dadka soomaaliyeed oo kala maqan laysugu keeni lahay waxaa kaleeto oo wasiirka amniga oo meesha ka hadla uu sheegay in laga sugaayo shirkan waxyaabaha kasoo bixi doona inay kamid ahaan doonaan waxyaaba loo kaalmaysan doono in reforming lagu sameeyo security sector ama in dib habeen lagu sameeyo hay-adaha nabadgelyada qaranka laakiin sida loo sameyn doono iyo kaasi waxu dhici doonaan waxay ka dambeyn doonaan shirkan iyo marka ay wax ka soo baxaan shirkan sida ay dawladdu u akriso waayahay su-aashay ugu dambeysa kalsooni intee leeg baad ku qabtaan shirkan inuu miro dhalo haaruna guud ahaan waxa waxay tahay inaan kuu sheego anigu dalkan waxaan ka maqnaa toddoba toban toddoba iyo toban sanaan ka maqnaay laakiin hadda waxaan joogaa hal sano iyo baraan joogaa halkaas sano iyo barkaas aan muqdisho joogo isbedelka dhacay haddaanan joogi lahayn ee la igaga sheekayn lahay ma aha mid aan aqbali kari lahay ama aan rumaysan kari lahay marka waxay tahay rajada aan qaba waxay tahay guud ahaan dalka soomaaliya waxaa ka socda isbedel dalka soomaaliya wuxuu u jihaystay dhanka nabadda waxaan tegay puntland waxaan ka bilaabay gaalkacyo waxaan ku tegay boosaaso haddana boosaasaan kasoo laabtay waxaan soo maray haddana gaalkacyaan ku imid waxaan tegay somaliland waxaan ka bilaabay berbera waxaan tegay borame haddana borame waa kasoo bilaabay haddana waxaan ku tegay berbera hargeysa waa tegay markaad fiirisid guud ahaan soomaaliya waxaa muuqata ifafaale iyo rajo waxaa la joogaa xilligii lahaanshaha dalkan ama ownershiibka dalkan dib loogu soo celin lahay gacantiisa oo go-aanka dalkan laga gaarayo ay qayb ku lahaan lahayd gabadha soomaaliyeed ee riyaha ku ilaashanaysa caluula ama qandala iyo boorame iyo maxaanku idhaahdaa dhobley iyo jowhar iyo kismaayo iyo mar waa gartay laakiin deegaanada aad ii sheegteed martay deegaanada hadda dhibaatada iyo amni daradu ka taaganta ma dhibaatada amni darada waxay ka taaganta muqdisho muqdisho ilaa baydhabo baydhabo ilaa kismaayo marka ka waran taas iyada okay fine waxay waxay tahaa dalka soomaaliya dhibaatadu dibidiisa isku hal hal meelna kala bilaaban isku hal meel kaa bilaabatee marba meel bay ka bilaabanaysa gabadabaan imika sheegta marbay nabad marba ay nabad ahaayeen ayadoo hargeysa iyo burca ay ololaayaan marka dhibaato ma laha dhibaatadii kasoo bilaabatay waqooyiga soomaaliya ayaa koonfurta u dhammaanaysa dhibaato ma laha xalka waa la gaari doonaa dhibaatadan socatane waa political process waa koritaanka dalkan dadkan waxay leeyihiin soomaaliyeed saddex ay dhantatay ama saddex afkarsiimay leeyihiin mid waa mid waa inay yihiin inay qaran soomaaliyiin oo ay yihiin somali nation mar waa inay yihiin muslim ay yihiin mar waa inay yihiin beelo marka saddexdaas identity ayaa waxa ay ku qabaan waxa la yidhaahdo identity crisis oo sidii loo manage garayn lahay oo beesha iyo qaranka iyo diinta sidii loosugu keeni lahay makanismki loosugu keeni lahay ayaa dalkaani ka qaldan laakiin hadda waxaa socda waxaa socda processkii waa final state waa meesha u dambaysay qarannimaa la siiyey dagaalay ku galeen faray u gubteen beelan beele beele bay ahaayeen way ku dagaalameen faray ka gubteen hadda diinkay ku dagaalamayaan faray u guban doonaan wayna ka bixi doonaan sida nin waliba oo ku dagaalamay nationalism oo ultra ah oo xagjir ah ama ku dagaalamay qabiil oo xagjir ah uu uga soo uga soo laabtay oo caqligu ugu soo cusub ugu soo laabtay ayaa haddana dagaalada socda saasoo kale ay ku dhammaan doonaan waana final stage dalkaanina wuxuu geli doonaa nabad iyo barwaaqo iyo horumar dhibaatada soomaaliyana boqolkiiba sagaashan iyo shan waa xalisantay shanta dhimanna waxaan aaminsanahay sanadada soo socda inay xalisi doonaan kaasi waxa uu ahaa xasan sheekh cali nuur oo khabiir dhinaca xidhiirka caalamiga ah khadka telefoonka ee muqdisho ayuu ugu warramayay wariyahayaga haaruun macruuf